nidaamka diiwaangelinta dadweynaga ee habka casriga eh oo laga furaya degmada weejida kaaseyti oo si toose aan ku dareera dhammaan gobolada dalka si muwaadiniinta si rasmi alanka diiwaangeliya gudoomiye ku-xigeenka degmada weejida mukhtar axmed awdheer ayaa si toose aan bilaabaya nidaamka dijitalka dadegista mideysan ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya walibana furitaanka ku qeybgalaya xubno ku tirsana maamulka degmada weejida iyo odayaalka dhaqanka ee magaalada weejida iyo ku faa-iideysadana bulshada reer weejida gudoomiye ku-xigeenka degmada weejida mukhtar axmed owdheere oo kulanka gureeda la hadalay warbaahinta iyo ku warbiya muhiimada kulankaas uslahaya barnaamijkaasi oo ah munaasabada daafurka nidaamka dijitaalka ee daddhigista mideysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed khaasatan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalk soomaaliyeed taas oo qayb ku ah wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed barnaamijkaasoo lagu daafurahay labaatan degmo wijishay koowaad taasaa unuuna qayb ku ana geedka daafurkaasa qayb ku ana ka degmada weejidhaan ee gobolka bakool runtii barnaamijkaas daddhigista way muhiim in iya dhammaan bulshada deegaanka ka nool iyo muhiim in iyi muhiimadiisna way bacetaa kaydinta xogta dhammaan bulshada ka nool degmada weejid haddii dhalashahaada fadii haddii dhimashahaada fadiiba way kale muhiim in iya barnaamijkaasi nidaamka nabadgelyada sidoo kale way muhiimgeeyaa intii bulshada deegaankaasi ka nool tiradaya haddii adeeg lanfulay la fado degmadaas mase deegaankaasi tirada ka nool mase populationka ka nool way kale muhiimgeeyaa dhimashada oo kale way muhiimgeeyaa intii xataa dadkii dhimaday intii xataa dhaxalsho anfududaada samaaragna way buwaaha adduunyada geek way jare bengii jare sheel hool dhara jara macnaha waxyaabo badanoo dhisbilliye jara sahlanaadaas haddii adeegyo lagu fulaysa shirkado haatoy xafiisya dowladda haatoyna maaragna muhiimaan ihin warqadi dhalashada oo hadeeda baasboor maaragna waybuahadan baahata laka weydiyaay haddii dee waybua dembe oo kale maaragna goobta dembe baarista oo kale waybuaha xafiisya lakinkuwera dukumentigii laka weydii fadiya kumadeta runtii haddii ma aragna daddhigistaasi mase xogtaasi la keedi ama xafiiskasi qusayta xogta laka keedi walbadanoo ma aragna wakti dadku aama faday ma aragna la era faday sarfeeha ka suubiyo assessment ha ka suubiyo haha tirkooga la era fadiya dad anfududaadaas way la seeday xafiiskasi xogta shaqsigan aan baahana la ere ama waa in baahana baasboor aan baahana la ere ama anti bank account laha furudo waxyaabo badan ma aragna bulshada muhiimanka ah adeegasi runtii awal horama jaran warqado dhalashada iyo dokumentiga oo digitalka ah dhammaan degmooyinka soomaaliyeed isku mid waay dokumentigana koole iski imaanaa dokumenti hasaartii dowladda federaalka soomaaliya degmo kasta intii warqada sumuda gooni ee lahaada fadi tansiya waybu ahaa isku muda anaa astaantii soomaaliya oo dhan marka taasa maaragna daafursha in iska koyne